إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah saraakiil ka tirsana maamulka jubbaland ayaa maanta lagu dilay qarax ka dhacay duleehta magaalada kismaayo ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay waxay qaadeen dagalo iyo qaraxyo qaarkood khasaare sababeen oo ka dhan ah dowladda federaalka ciidamada etoobiya iyo kuwa kenya madaxii doorashooyinka ee maamulka somalilan ee gobolka sool ayaa lagu warramayaa in la dilay malaayiin ruux oo amerikaana ayaa qarka waxay u saaran yihiin in laga eriyo guryo ay deganaayeen kadib markii bilooyin ay awoodi waayeen in ay keladaas ka bixiyaan mid ka mid ah xubnaha xildhibaannimada doonaya ayaa ku xadgudbay masjid ku yaal magaalada muqdisho kadib markii ololihiisa uu ka dhex bilaabay beel ka mida beelaha dega wilaayada jubbooyinka ayaa suldaan waxay ku caleema saaratay deegaan hoos taga degmada badhaadhe inta waa qodobadii warku waaweynee dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن laba sarkaal oo ka tirsanaa maamulka jubbaland ayaa maanta waxaa lagu dilay qarax ka dhacay duleedka magaalada kismaayo labada sarkaal ayaa lagu kala magacaabi jiray cali shariif iyo xirsi gaariga ay saarnaayeen ayaa si xun u burburay xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxa lagu dilay saraakiishaasi qarax ayaa waxa uu ka dhacay inta udhexaysa deegaanka cabdalla biroole iyo magaalada kismaayo saraakiishani waxay ka mid ahaayeen kuwa maamulka jubbaland ee la shaqeeya ciidamada kenya ee dalka duulaanka ku jooga islamarkaana heesta qaybo ka mid ah gobolka jubbada hoose magaalada kismaayo ee si weyn looga hadalhayaa dilka loo geysay saraakiishan oo muhiim u ahaa maamulka jubbaland ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay muqdisho waxay ka fuliyeen howlgallo dhimasho iyo dhaawac sababay guri ay ku sugnaayeen askar ka tirsan dowladda federaalk oo ku yaala agagaarka ex control afgoy ee magaalada muqdisho ayaa xalay waxaa ka dhacay qarax laba askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa qaraxaasi lagu dilay shan askari oo kale ayaa la xaqiijiyey in ay dhaawacmeen guriga waxaa soo gaaray burbur xoog leh qiiqa iyo holaca guriga ayaa waxaa laga arkayay deegaanada ka agdhow halka qarax uu ka dhacay iyada oo bulshaduna ay si weyn saaka u hadal hayaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa goor dambe goobta soo gaaray kuwaas oo qaatay meydka iyo dhaawacyada isla gudaha magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxa ay qaraxa la beegsadeen saldhigga degmada hodan ee magaalada muqdisho halkaa waxaa ku sugnaa askar ka tirsan dowladda federaalk oo saldhigga waardiye ka hayay haddii halkaa dhimashaya dhaawac ay ka dhasheen faahfaahin dheeri kama aynaan helin isla muqdisho xalay waxaa qarax kala lala beegsaday fariisin ciidamada dowladda federaalka ay ku sugan yihiin oo ku taalla suuqa cawska ee degmada hodan dhawaaq qarax ayaa waxaa laga maqlay halka uu ka dhacay iyo weliba nawaaxigeeda qaraxyada iyo weeraradaani ayaa waxa ay qayb ka yihiin howlgallo xarakada shabaabulmujaahidiin ay ka wada magaalada muqdisho oo ay ku beegsanayso xubnaha iyo saraakiisha dowladda federaalka waxaa xusid mudan in horay weeraro qaraxyo ah iyo kuwa afwalka foola oo ka dhacay gudaha magaalada muqdisho loogu dilay askar badan oo ka tirsan dowladda federaalka ah kuwaas oo ay fulisay xarakada shabaabulmujaahidiin dhanka gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin xalay waxay dagaal culus ku qaadeen filiisiin ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaanka calamada oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose una dhow magaalada muqdisho geesta kale ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin xalay waxa ay dagaal culus ku qaadeen saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin kudhaa oo ka tirsan gobolka jubbada hoose diryaanka hubka la isweydaarsanayay ayaa halkaasi laga maqlayay isla jubbooyinka ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay weerareen saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka cabdalla biroole ee duleedka magaalada kismaayo in muddo ayuu halkaa dagaalku ka socday cabdalla biroole waxay ka mid tahay meelaha sida joogtada ah loo weeraro ee ciidamada kenya ay fariisimaha ku leeyihiin habeen hore ugu dambaysana dagaalkan la mid ah ayaa ka dhacay isla xalay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxa ay weerareen fariisin ciidamada etoobiya ay ku leeyihiin degmada xudor ee gobolka bakool dagaal xoogle ayaa halkaasi ka dhacay dagaal kadib ciidamada amxaaradu waxa ay bilaabeen inay madaafiic ku garaacaan dhulka howdka amaba baadiyaha ah ee ku hareeraysan magaalada xudor lama soo weri wax khasaare oo ka dhashay madaafiicdaasi ay ciidamada amxaaradu rideen madaxii doorashooyinka ee maamulka somalilan ee gobolka sool ayaa lagu warramayaa in la dilay ninka oo lagu magacaabi jiray cabdulaahi labago'le rag hubaysan ayaa xalay waxay ku toogteen gudaha magaalada laascaanood nimankii dilka geystay waxaa la xaqiijiyey in goobta ay ka baxsadeen ciidanka somalilan ayaa goor dambe goobta gaaray keliyana natiijadu waxay noqotay inay qaataan meydka saaxiibkooda cabdulaahi labago'le ayaa wuxuu ahaa sarkaal muhiim u ah maamulka somalilan ma jirto cid ilaa iyo iminka sheegatay dilka sarkaalkan ka tirsanaa maamulka somalilan xubnaha xildhibaanimada doonaya ayaa waxay bilaabeen in masaajidda ay ka dhex bilaabaan ololahooda si ay shacabka u qaldaan cali aadan xasan ayaa inoo haya
nin musharax ah ayaa ku dhaqaaqay fal aanan looga barinin musharaxiinta kale kadib markii masjid ku yaala degmada shingaani ee magaalada muqdisho gudihiisa uu kaga dhawaaqay in xildhibaannimo u sharaxan yahay shariif mustafa shariif oo ah musharaxa mar markii uu hadlayay dadka asaga la socda ay isku dareen sacab iyo alalaas sawirada laga soo qaaday ayaa muujinaya ninkan iyo dadkii la socday oo ciidamo ay ku jiraan oo masjidka dhex taagan lana ilaalinayo tallaabadan ayaa ugu gol lahaa in uu dadka shacabka ah ku qaldo taageerana ugu raadsado inkastoo shacabka iyagu ahayn kuwo wax doorta arrintan ayaa xadgudub ku ah masaajidda waxaana si weyn looga hadalhayaa magaalada muqdisho dowladda federaalka ayaa waxay aad u necab tahay masaajidda iyo madaariista qur-aanka kariimka lagu barto sababtoo ah waxay og tahay in diinta lagu baranayo iyo xeerka iyadoo ay ku dhaqanto oo shisheeyaha u soo meeriyey sidaas oo ay tahay xubno iyada ka tirsan ayaa marmar dhif ah isku soo sawira masaajidda iyagoona kana dhex sheega danahooda siyaasadeed waana sida iminkan uu sameeyey musharaxa xildhibaanka ah
mid ka mid a beelaha wax ka dega wilaayadii jubbooyinka ayaa suldaan waxay ku caleema saaratay deegaan hoostaga degmada badhaadhe ee wilaayada jubbooyinka maxamed cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay islamarkaana ay suldaan cusub ku dooratay beesha tolomoge ayaa waxay ka dhacday qaybo ka mida wilaayada islaamiga ee jubbooyinka beeshan oo ka mida beelaha dega wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa waxay suldaanka ku dooratay munaasabad ka dhacday deegaanka joore oo hoostega degmada badhaadhe oo ka tirsan wilaayada jubbooyinka salaadiin waxgarad nabadoonno iyo mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada ayaa kasoo qayb galay munaasabadda lagu dooranayay suldaanka iyagoona halkaasi ka jeediyey kelimaad kala duwan ugu horreyn suldaan cabdiqani oo ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee wilaayada jubbooyinka oo munaasabadda ka hadlay ayaa beesha ku ammaanay suldaanka ay dooratay beesha waxaan leenahay runtii khayr allaha siiyo wixii laga sugayey bay keeneen oo ah naqiib beesha ku hogaamiya tawxiidka tatbiiqu shareeca waa idinla qaadanay runtii hoggaanka aad keenteen suldaanka aad soo caleyma saarteen haddaan nahay nuqabadii jubbooyinka aad baan ugu faraxsannahay aad baan u soo dhowaynaynaa aad baan u jecelnahay maxaa yeelay almustafiid alawal cidda u horraysa ka faa'idaysanaysa waa nuqabada naqiibka cusub annaga ayuu shaqadii ahnay nala qabanayaa waan idinka mahadnaqaynaa waan idinla qaadanay buuxda oo kal iyo laab leh naqiibkana waxaan leenahay naqiib cabdirashiid soo dhowow ku soo dhowow golaha nuqabada ku dhaqanka shareecada islaamka ee jubal islaamiya oo walaaladaa iyo saaxiibadaa iyo ehelkaagiya oo gacmo fura kuu soo dhowaynaya hiil iyo hoo kula galab taagan waxay ku dheer yihiin ba kuu fidinaya insha allah sidoo kale qaar ka mida waxgaradka oo kasoo qayb galay munaasabadda ayaa si isku mid a u soo dhoweeyey suldaanka cusub ee ay dooratay beesha tolomoge waxaan soo dhowaynayaa walaalkeenna qaaliga ah suldaan cabdirashiid haadir sheekh yuusuf ku soo dhowow golaha noqodada islaamka ku soo dhowow ku soo dhowow jihaadka bariga geeska afrika ku soo dhowow
walaalka naqiibka cabdirashiid haajir sheekh yuusuf waxaan le ilaahay ha ku barakeeyo ilaahay subxaana wa tacaalaana ha ku xifdiyo waanu kuu ducaynaynaa ilaahayna waan kuu baryaynaa culayskan allah subxaana wa tacaala ee lagu saaray oo beesha ay ku saaratay allah kuu fududeeyo suldaan cabdirashiid haajir sheekh yuusuf oo ah suldaanka ay dooratay beesha tolomoge ayaa isla munaasabadda lagu wareejiyey waxyaabihii uu ku shaqayn lahaa kuwaasoo ay ka mid yihiin kitaabka qur-aanka kariimka raayada tawxiidka iyo qori iyo boosh isagoona goobta ka ballan qaaday inuu beesha ku hogaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka waxaan u wada sacyinayna ee xafladdan ay ku saabsan tahayna alamru bilmacruuf wanahyi cani lmunkar kitaabkaas ilaahay iyo sunnada nabiga inaan dadkii aan ku hogaamino oo idinkiina aad nooga sii horraysan annagana hadda aan idinka dambayno hadafkeennu waa kaas insha allahu taxamul waa culayskaana waa idinla taxamulay waad mahadsantihiin qaabka ad ii qaadateen eed ii xambaarteen eed ii soo dhoweyseen waad ku mahadsantihiin anna waa idinka mahad celinaya insha allahu haddee anigana midkii allah ii fududeeyo allah iga dhigo beesha tolomoge ayaa ku biiraysa beelaha dega wilaayaadka islaamiga ah kuwaasoo horay u doortay salaadiin iyo ugaasyo ku hogaamiyo ku dhaqanka shareecada islaamka maamulka galmudug ayaa waxa uu muujiyey taagdarradiisa iyo culayska ay ku hayso xarakada shabaabul mujaahidiin asiga oo shacabkana ku amray in ay dagaalka kala qayb qaataan haddii kale ay hantida ka dhacayaan dadka ku dhaqan deegaanka wisil oo ah meel furun ah ayaa waxaa laisugu keenay fagaare halkaasi ku yaala dadkii halkaasi ka hadlay waxaa ka mid ahaa dagaal ogaha caanka islamarkaana ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka cabdi xasan cawaale qaybdiid sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiye xigeenka gobolka mudug ee maamulka galmudug axmed shire koodar waxa uu sheegay inaanay macquul ahayn in shacabku ay iska joogaan islamarkaasina iyagu ay dagaalka keligood ku ahaadaan aad baan u dhagaadagtihiin anuu ree wasiilad baan idinla ahay aad baa u dhagaadagtihiin mana socotiin waxaad rabtiin derbiyaashaas inaad tidhaahdaan meeshaanay soo dhoobteen bar baa waxay u yihiin in dadka meeshaan fadhiya baranji waxay xayeesiiyaan ayaga been ma idin sheegaayo waxay yidhahdaan waxay ka yimaadeen halkaan dhow meeshaanay soo dhooban yihiin saddex boqoloo been bay sheegaan waxa uu ku baaqeen ciidamada baxsadka ee furunta ka soo noqonaya la dhagax tuuro xilli ciidamo ka tirsan kuwa galmudug iyo kuwa dowladda federaalka furmaha dagaalka ay ka baxsadeen islamarkaana ay qabteen amaba aadeen dhanka magaalada gaalkacyo waxaa soo haray baabuur dambe oo ka soo fooday masma hadlaynaa si fican mana isuma dhageysanaynaa baabuur dambe oo ka soo foodeeya furinta magaalada hadduu soo galo waa la turiyeynaya ganagu waa gabdho waa turiyeynayaan iyo ciyaalka hala turiyeeyo qoryaha magaalada ku jira oo qabiilaadku leeyahay oo deegaanka dhex yaalla qorigii la arkaa waa waras waxaa qaadan ciidamada waa u fasaxan yihiin laga bilaabo saacaddan qorigii lagu arkay magaalada waa waras waa la qaadanayaa gaarigii aan gaarigii aan heegan u noqon dhaawaca inuu qaado oo oo oo ciidamada raashinka u qaadana waa la dhacayaa mana loo soo celinayo wuxuu sheegay in qorigii lagu arko gudaha magaalada wisil ay qaadanayaan haddii askari uu leeyahay iyo haddii shacab uu leeyahaba taa macnaheeduna waxaa weeye in wisil ay iska xaadiriyaan askar rufaysada ka cararay qoryaha laga bilaabo saacaddan magaalada dhexdeeda qorigii lagu arko ama askari ha sito oo furinta ka soo baxa oo soo dhaqaaqa ama wisilu leedahay ciidamadu sanatarka waa maqlaya xildhibaanada waa maqlayaan waa fasax waa la qaadanaya ha la qaato ha laga qaato qoryaha ha laga qaato waxaad rabti inaad tidhahdin nimanka dadka furinta jooga xamataan oo tidhaahdaan ma ujeedaa dagaal aadi maayaan oo adigu aadi maysa yaa kaa liita adiga dadka miyaa dhulka yaqaanaa adigu waa diideene dadka waa hor kacaynaa dadka gadaal fadhiya iyo kuwa gadaal dhinacaan jiraa intuba ma yaqaanaan deegaanka hal qof oo waddo yaqaan kuma jiro dadka halkaa fadhiyaa waddo ma yaqaanaan meel loo mara ma yaqaanaan dadka lala hadlayo uma muuqan kuwo u diyaara inay dagaal ka qayb galaan marka la qiimeeyo hadallada madaxda maamulka galmudug waxaa ka muuqata sida ay dagaalku ugu jabeen iyo niyadjabka xooggale ee haysta malaayiin ruux oo maraykan ah ayaa qarka waxay u saaran yihiin in laga eriyo guryo ay kire u deganaayeen kadib markii ay bilooyin muddo ah awoodi waayeen in ay bixiyaan lacagta kirada ah sida warkaan uu ku eegayo haashim cabdinaasir waddanka maraykanka oo uu dhaqaalihiisu ku salaysan yahay nidaamka reer soomaaliga ee ribada ah ayaa waxaa ka taagan xaalad dhaqaale xumo oo aad u baahsan taas oo keentay in malaayiin ruux oo amerikaan ah ay kirada guryaha iska bixin waayaan in ka badan toban milyan oo ruux oo amerikaan ah ayaan bilooyin xidhiira bixin kirada guryaha ay degan yihiin waxaana dhammaaday wakhtiyo dheeraad ah oo loo qabtay taas oo ka dhigan in horraanta bishaan cusub ee agosto si xoog ah looga saari doono guryaha ay deganaayeen waxaa dhammaaday laba bilood oo dheeraad ah oo qoysaskan amerikaanka ah la siiyey ay isaga bixiyaan kirada guryaha waxaana ay hadda wajahayaan halis ah in xoog looga saaro guryihii ay deganaayeen taas oo ka dhigan inay guryo ka dhigan doonaan waddooyinka iyo kiniisadaha waxaa fashilmay iskudayo iyo fadhiyo ay isugu yimaadeen labada aqal ee koongareeska maraykanka kaas oo lagu doonayay in la meelmariyo shuruuc oggolaanaysa in bilooyin dheeraad ah la siiyo qoysaskan amerikaanka ah ee awoodi waayey inay iska bixiyaan kirada guryaha sida ay ku doodayaan qubarada dhaqaalaha iyo mas-uuliyiinta maraykanka cudurka koronafirus ayaa ah sababta keentay in dadkan ay awoodi waayaan inay kirada guryaha iska bixiyaan sababo ku aadan iyagoo aana shaqaynin bilooyin xiriir ah iyadoo si guudna oo isdhimay wax soo saarka ganacsiga xubno ka tirsan koongareeska maraykanka ayaa soo jeediyey in dadkan malaayiinta gaaraya ee kirada guryaha iska bixi waayey la siiyo wakhti dheeraad ah oo ku eg koob iyo soddonka disembar ee dhammaadka sanadkan laba kun koob iyo labaatanka balse soo jeedintaas ma helin codaynta xildhibaanada labada aqal ee dalka maraykanka haweenay mas-uul ka ah aqalka sare ee koongareeska maraykanka kana tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegtay in wax laga xumaado ay tahay in dhammaan xubnaha xisbiga dimuqraadiga ku matalaya koongareeska aanay u codaynin wakhti kordhinta la siinayo dadkan kirada guryaha iska bixin waayey culummada muslimiinta iyo aqoon-yahanada waxay tilmaamayaan in maraykanku uu haysto dagaalkii uu allaah ugu hanjabay cid waliba oo ku dhaqanta nidaamka ribada kaasoo uu allaah xarimay waxaana dowladdan reesimaaliyadda ku dhisan sheegatana inay haysato dhaqaalaha ugu weyn adduunka ay dadkeedu awoodi la'yihiin inay iska bixiyaan kirada guryaha waxay sidoo kale farrin u tahay dadka ay jahwareeriyeen warbaahinta ee ka aaminsan maraykanka inuu yahay meel barwaaqo ah oo ay wax waliba ka heli karaan waxaana isweydiin mudan sida ay caqli ahaan ku imaan karto in loo hanqal taago ama loo cararo waddan ay dadkii u dhashay ee ku noolaay ay ku nool yihiin dhibaatadan awoodina la yihiin inay kirada guryaha iska bixiyaan warka wadhegeystayaal ee idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duhurnimadan waa inaga inta